maanta waxaan u joognaa janaasadii ustaad maxamed ibraahim maxamuud ninkaas oo nin dhallinyaro ahaay shahaadada masterkana heestay oo agriculture economic ku soo qaatay wuxuu ka ahay macallin barow ka ahay la jecel yahay kuliyadda xanaanada xoolaha marka shalay ayuu si kama ah ugu dhex dhacay shaqaaqo ka jirta magaalada meeshaasaa ilaahay ku oofsaday allah u raxmadaan dhahaynaa waxaan halkan anoo ku hadlaya magaca ardayda macallimiinta maamulka jaamacadda kuliyadda xanaanada xoolaha weliba khaasatan waaxdii oo ka tirsan oo horumarinta xoolaha ah waxaan halkan ugu tacsiyeynayaa waalidkii iyo eheladii iyo qaraabadii uu ka tagay ustaad maxamed ibraahim oo ah nin aad u qiimo badan nin akhlaaq badan aqoon sare leh wuxuu waxaan u haminaynay inuu ka mid noqdo mustaqbalka jaamacadda ummadda maamulyaasheeda gaar ahaan kuliyadda xanaanada xoolaha ee kuliyadda beeraha waxaan ka tirsanahay jaamacadda ummadda soomaaliyeed gaar ahaan kuliyadda xanaanada xoolaha dufcaddeeda afaraad waxaan aad ugu kheyraysanahay ugana xunnahay geeridii ku timid macallinkeenna ustaad maxamed ibraahim oo ahaa macallin sanadkan maado nagu lahaa ku madanshannayna isniinta inaan galin imtixaankiisa laakiin allah subxaana wa tacaala ayaa naga jeclaaday meeshii loo wada badnaa oo loo wada dhammaanayeyna ilaahay maanta inuu aado u qadaray u qoray waxaan sidoo kale ka codsanayaa laamaha amniga inay naga qabtaan falalka guracan ee ka dhacayo magaalada muqdisho haddii aan nahay dhalintii soo koraysay ee soo baxaysay waxaa maalin kasta la kulannaa haldoorkeennu lasii wato loona wato oo keliya wax aanan micno lahayn inay u dhintaan